Magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubbadda cagta kaasi oo ka socday garoonka Banaadir ee degmada Daynele. Xiritaanka tartanka ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, Baxda Ciyaaraha iyo qeybaha kale ee bulshada. Cabdulaahi Warsame oo kamid ah guddiga soo qabanqaabiya tartanka ayaa ka warbixiyay heerar kala duwan oo soo maray tartanka.
maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan kusoo gabagabayno tartankii Ramadan Cup ee ka soconayay ee, garoonka Banaadir ku yaalla xaafadda Ciise Cabdi degmada Dayniile. Koobkan wuxuu soo bilowday bil- bilowgii Ramadaanka waxaa ka qayb galay laba iyo toban kooxood kuwaas oo loo kala qaybiyey saddex gruub tartankii ilaa imaadiis maanta wuxuu noo soo gaaray finaalkii oo maanta meesha aan kusoo gabagabaynay dhammaan waxaan u mahad celinaynaa guddiga ciyaartooyda tababarayaasha iyo in- inta taageerayaasha ka soo qayb galay tartankan oo ku dhammaaday si qurux badan aan dhibaato lahayn Qaar ka mid ah martirafta kasoo qayb gashay xiritaanka tartanka ayaa bogaadiyay tartanka.
ilaa mahad iskale tartankii bisha barakeysan ee ramadaan ka socda banaadir fustal waaxda ciise cabdi oo ilaahay maanta nabad noogu soo gebagebeeyey Een, waxaa mahaddaas iskale ma- maaragtay ciyaaryahan cumar yare oo maaragtay tartankan wakhti badan soo geliyey guddoomiyihii hore kooxda jasiira guddoomiyaha sboortska waaxda ciise cabdi maxamuud xasan farey xogayaha degmada daynil khaalid een, guddoomiye ku-xigeenka een, een, ururka kubadda cagta guddoomiyaha sboortiska degmada hodan dhammaan waxaan ugu salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan halkan uga soo qayb galnay xiritaanka tartan een, garoonka banadis futsal oo ku yaalla xaafadda ciise cabdi waaxda ciise cabdi ee degmada daynile lu- ee, lagu soo gabagabaynayo Ee, tartankaas oo ay finaal ku suga maadeen laba kooxood la yidhahdo ileys iyo cashneero Een, kooxda ileys ay ku guulaysatay kooxda laga guulaystay iyo kooxda guulaysatay waxaan leenahay hambalyo Een, sharafay noo tahay inaan tartamada ramadaanka oo gabagabadooda oo ay kasoo kooxi u adka ay isugu imaadeen in ciyaarooda aan finaalka aan daawano Tartamada noocan ah ayaa waxay ka qayb qaataan horumarinta tayada xirfadaha iyo isdhexgalka dhalinyarada dalkeena Soomaaliya.